Munaasabadan oo ay kasoo qaybgaleen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya xildhibaano qaar ka mid ah injineerada Soomaaliyeed iyo marti sharaf kale ayaa ujeedkeedu ahaa daafurka urur ay ku mideysan yihiin injineerada Soomaaliyeed ururkan ayaa ka shaqeyn doona isku xirka injineerada Soomaaliyeed ka oo loogu gol leeyahay helidda hal cod iyo hal xoog oo ay ku mideysan yihiin ugu horeyn gudoomiyaha ururka injineerada Soomaaliyeed Ibraahim Cabdi Xeyle ayaa ka warbixiyey waxyaabaha dhaliyay in ay aasaasaan ururkan waxaan si rasmi ah aan u daafuri doonaa xafladda waxaan u daafuri doonaa ururka injineerada soomaaliyeed ururka injineerada soomaaliyeed wuxuu u taagan yahay waa haldoon waa haldoon ama doorka ugu muhiimsan ka ciyaaro kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo dibadhiska maanta waxaan aad maanta waxaan rabnaa inaan dhiirgelino hal abuurka kartida iyo horumarka dalka qobta ka qaadan karta waxaan rabaa halkan inaan diiradda ku saarno ujeedooyinka ururka injineerada soomaaliyeed loo aasaasay ee ugu horeyso horumarinta iyo ku dhaqanka habka wanaagsan anshaxa injineernimada xirfadda injineernimada dhanka kale qaar ka mid ah injineeradii kasoo qaybgalay munaasabadda iyo marti sharafta ayaa dhankooda hadallo kooban kasoo jeediyey munaasabadda horta inay magac fiicanta oo shaqo la jecel yaa tahay jidka markaad marayso ninka bajaajka wada wuxuu ku leeyahay injineer buu kusii qaada kan tuugsaa injineer e d buu ku leeyahay haddee wax xun tahay dadka laguma yeerin ee xirfad dadka agtiisa ammaan kula waaye mashaariic badan oo meesha mogambo irrigation waxaasoo dhan injineer da-yara ka shaqaynaysa ajnabina waa jireen laakiin ajnabiga waxbaa laga kororsanaa aqoontuu leeyahy wax kasii fidaa laakiin meesha waxaad arkaysaa dhalinyaro yaroo da-yar wada qurux badan gawaari wada qurux badan wataad mashruuca mareeriya oo kale markuu dhaha sokorta markaad tigtid meel kaleeto waxaas leedahay wadamo kalea dhex gashay quruxda heybada meeshay degan yihiin jiifkooda meeshay ku cayaaraan kubadda meeshay designka ay ku sameeyaan ugu dambeynna wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya yuusuf maxamed aadan ayaa soo dhaweeyey ururkan islamarkaana sheegay in tani ay abuuri karto fursad shaqo arrin aada u weyn waay oo macno weyn noogu fadhiso runtii saad ka warqabteen maala halka qof injineerinka waxaa laga yaabaa almost eighty ama maala toddobaatan qof aada la shaqaysa soo hal qof injineer hadduu meel dhisma gala waxaa laga yaabaa kumanaan ka mid a ardaydeena ama dhallinyadeena oo maanta shaqlaanta waxay noqonayaan maxalowna marka arrin aada u weyn waay ka wasaaradda shaqada ahaana annagana maaa kaalin weynaan ka qaadan doonaa oo noo qorshaysan hadda waxaan wadnaa siyaasaddan maaa training policy oo ah not only maaa civil service le maana shaqaalaha maaa public private sectorska sidoo kale waxaan wadnaa heshiisyo aan la aan la galnaa maaa wadamadan maaa oo horumaray dhanka maaa engineering ugu horeeya waddankan qatar iyo sacuudi ugu horeysaan maaa daraad aan aan ansixinay mar dhow waxaa bilaaban doonta maaa dadkeena engineering bartay inay heli doonaan fursado ama meel ay u aadaan ay aqoontoodan maala ay kusoo kordhisaan